munaasabadan oo lagu qabtay duleedka magaalada hargeysa ayay goobjoog ka ahay in waftiye ka kala socday dalalka itoobiya imaaraadka iyo hay-adaha caalamiga ah qaarkood wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka somalilan cabdulaahi abakar cusmaan ayaa ka warbixiyey jidkan la dhisayo shircan wuxuu ka kooban yahay oo boqol iyo shan iyo afartan kilomitir oo waddo ah koob iyo labaatan kilomitir oo ah hargeysa bybas toddoba bridj oo insha allahu la dhisi doono waxaa kaloo ka mida eerboodkii sifiliyanka ahaa ee berbera iminka lacagta aynu ku qarash garaynayno waxa weeyaan waa boqol iyo koob iyo toban milyan insha allah waxaanu rajaynaynaa inuu muddo labaiyo labaatan bilood ilaa saddex iyo labaatan biloodana mashruucaasi qaato hadduu alla ka dhigo geesta kale madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa ka hadlay muhiimadda mashruuca maalgelinta dekadda berbera oo ay qayb ka tahay dhismaha jidkani uu u leeyahay somalilan iyo dalalka kale ee mandaqadda labada mashruuc marka lagu kaado oo lagu daro suuqa xorta ah berbera free zone iyo garoonka madaniga ah ee berbera waxay door muhiima ka cayaari doonaan horumarinta dhaqaalaha gobolka iyo koruqaadidda isku xidhka gobolka iyo koruqaadidda nolosha somalilan maalgelinta jidkani wuxuu ku yimid deganaanshaha dalka somalilan iyo dimuqraadiyadda ka hirgashay iyo isku duubnaanta dadka somalilan taasoo markaynu sii xoojinaba dhaqaalaheenu kuraayo dalalka caalamkuba ina aaminayaan ictiraafkaynu doonayna ku imanaayo jidkani waxa uu sii xoojinayaa oo sii xoojin doonaa inuu kor u qaado istaraatiijiyada dhaqaale ee magaalada berbera ee juqraafiga ah ee dabiiciga ah ballaarinta dhismaha corridor berbera corridor mustaqbalka dhow oo ah iminka waa wado yar marka si loo eego markay dekadu dhisato ee uu soo bato binsaanka ganacsigu waxaa loo baahan doonaa berberi koordoor intan laba goor ama saddex goor ka weyn madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar cagjar oo isna ka mid ahaa mas-uuliyiintii dowladda etoobiya matalaya ee munaasabadda goobjoogka ka ahaa ayaa waxa uu ka warbixiyey xidhiidhka u dhexeeya deegaanka soomaalida iyo somalilan u dambeeyay ay jiray dalka etoobiya guud ahaan labada shacab waa laba shacab oo aada isugu baahan xukuumadda dowladda deegaanka soomaaliduna si gaar ayay usii ay tahay mid xidhiir gaara ula siilay somalilan jidka uu noqonayaa mid sii xoojiya iskaashigii taariikhiga ahaa ee dhinaca ganacsiga ee soo jireenka ahaa waxaanu rajeynaynaa in ay korodho isdhexgalka bulsho ay keenayso isdhexgalka dhaqaale ee ku xidi doona muhiimadda dhismaha jidkan isku xidhaya somalilan iyo etoobiya ayuu madaxweyne cagjar ku xusay intii uu khudbadiisaasi waday waxaan jeclaan lahaa inaan fursadan uga faa'iidaysto inaan wax ka idhaahdo siyaasadda deegaanka soomaalida ee ku aadan somalilan taas oo ah mid ah walaaltinimo mid ah jacayl mid ah maaragtayqabqabsi madaxweyne mustafa cumar ayaa tilmaamay in dhismaha jidkani sahli doono waxyaabo badan oo isu socodka labada dhinac ah kuwaas ay ka mid yihiin in dadka deegaanka soomaalidu ay dalxiis u yimaadaan somalilan gaar ahaan dhulka xeebaha sida berbera intaasi kadib ayaa wada jir loo dhagax dhigay jidka isku xidhi doona somalilan iyo etoobiya gaar ahaan berbera ilaawajaale mashruucani ayaa muddo sannado badan ah wakhtiyo kala duwan la sheegay in la dhisi doono islamarkaana uu bilaabmi doono hase ahaatee ugu dambeyntii heshiiskii dhex maray somalilan etoobiya iyo imaaraadka carabta gaar ahaan d b weld ee ballaadhinta dekadda berbera ayuu qayb ka ahaa dhismaha jidkani taasoo maanta la dhagax dhigay sida wasiirku sheegayna bilaabmi doono dhismihiisu shan iyo tobanka bisha soo socota ee maarj barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa